bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo dalsani muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobadaan idihaynana waxaa waaweyn qiimaha la iibiyo xoolaha udxiyada ah oo sare u kacay xilli diyaargarowgii ugu dambeeyey loogu jiro munaasabadda ciiduladaxa agabkan wuxuu meesha ka saaray dalxiiskii loo aadi jiray xeebaha ka baxsan soomaaliya waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena duhur nabadoon faarax sheekh maxamuud oo maanta loogu calaama saaray magaalada cadaado xarunta sheekh rusheeye oo fasax gashay xilli ay fooda inagu soo heyso maalmaha munaasabadda ciidul adxa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiib yaal kusoo dhowaada iyagii oo faahfaahsan aan ku bilownay dhegeystayaal qiimaha iibiyo ee xoolaha udxiyada ayaa sare u kacay xili diyaargarowgii ugu dambeeyey lagu guda jiro ee ku aatan munaasabadda ciidul adxa cabdiqaadir casmaan indhoy ayaa warkan dheerinaya warkaasi saaxiibayaal dib ayaynu idigaga soo gudbin doonaa markan agabkan waxa uu meesha ka saaray dalxiiskii loo aadi jiray xeebaha ka baxsan soomaaliya warbixintan waxaa eegeysaa waryaheena amri ladane
awal bambaaso iyo kenya iyo loo aadi jira had maasha allah waddankeenaa yaalo waana ku faraxsanahay xamar seef weeyaan xamar oo seef noqotaa keeni karta waddanku amni noqday haddii amni ahaan lahayn waddanka ilaa intaan wax soo gaari lahay malab maho amniga caasimadda magaalada muqdisho oo marba marka ka dambaysa sii hagaagaya ayaa sababay in dhallinyarada soomaaliyeed ay ku dhiiradaan inay waddanka keenaan qalabka dalxiiska ee loo aadi jiray wadamada shisheeyaha halkan aan ku suganahay oo ah xeebta abaayo dhaxan ee duleedka magaalada muqdisho waxaa isugu imaada galab kasta dhallinyaro badan si ay farxadda iyo damaashaadka ugu qaataan jakiskit waa mooto doona oo ku cusub goobaha dalxiiska ee muqdisho waxaana inta badan loo aadi jiray wadamada dibadda sida magaalo xebeedka bombaaso ee kenya iyo meelo kale waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah dalxiisayaasha halkan isugu imaaday innagoo markaasi ka wareysanay siday u arkaan dooyahan cusub iyo siday ula jaan qaadi karaan dalxiiskooda walaa tor waa dhowahay dalsantiigii aaday umaasan tahay xamar waa lagala kiciyaa toore xamar waxaa laga fura goob dalxiis abaay dhaxanaan joognaa xeebta abaay dhaxan waxaa la keenay mootooyinkii bambaasaa u aadi jirnay xamaraana loo keenay xamar seefay noqoto waana ku faraxsannahay xayawaa lagu soo kordhiy waxaa ka mid doontoo badda lagu wado doonta badda lagu wado xamar ma ooli jirin haddaa la keenay rag dhallinyara isxilqaamay waana waxawaaye waana waa soo dhaweynayna waan ku farxsannahay xiliyada inta badan imaadeen dalxiiska wallaahi jimca ka jimca imaada isbuuc kastana waa imaadaa isbuuc kastana imaadaa wayna qurxiyan awal meel la aadi jiro ma leh beerta banaadir iyo beerta nabad ile la aadi jiro hadda laak waxa waaye waana la sii ballaariyey alxamdulilah marka maxaa sabab waa la isdhihi karaa in doonyihii dalxiiska oo magaalooyinka kala duwan loo aadi jiray inta la keeno xamar oo seef noqotaa keeni karta waddanku amni noqday haddii amni ahaan lahayn waddanka ilaa intaan wax soo gaari lahay malab maho waddanku amni noqota xamar seefay noqotay insha allah waxaa iska baashaalunaa wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama horey loo tegi jiro waddamo kale in lagu soo dalxiiso haddaa muqdisho everything in laga helaayo aada ugu faraxsannahay sax awal bambaaso iyo kenya iyo loo aadi jira had maasha allah waddankeenaa yaalo waana ku faraxsanahay xamar seex weeyaan ani markii igu horeysa aa imaaday ahayd maantaan igu horeysa waan ku faraxsanaha wallah in waddankeena waxaa lagu soo kordhiyo waddamada kale hadda waa inaa garanaa laga yaaba insha allah aa kor usii kacno soomaali sauna marna waa guulaysan doonaa een ka warabal magaalada markii hore iyo hadda markii loo fiiriyo dhanka dalxiiska iyo waxyaabaha isbedelanka ka leh walaahi alxamdulilah waxaa laga yaaba hadda waxaa u dhowna inaan caalamka aan gaarno sidii ewel waa dhaanaa kuley ewel meeshaa saan ma aa jirin dowray ahayd haddana maasha allah dalxiis oo dad badanaa u imaadaan gobada dhanaa loogu imaadaan waanu ku faraxsanaha alxamdulilah wallaahi waxaa dhihi lahaa meel kale aadina dhulkaahooda wax ku bixi qarashka aanan qarash gelino dhulka aan soo saarno bilcada dalka waxaan rajaynaa dhallinyarada oo tahriibaysa inay halkaan imaado oo halkan ku tixido maxamed cabduqaadir xikam oo ku hadlayay afka maamulka dalka keenay doonyahan cusub ayaa inoo sheegay in ujeedkooda uu yahay sidai dhallinyarada soomaaliyeed uga baaqsan lahaayeen tahriibka iyo khataraha naftooda islamarkaana dalkooda ugu qanci lahaayeen waxaa la keenay doomahan waxay qayb ka tahay ee, horumarka dalka Ee, sidoo kale waxaa waaye waxay madadaalo u tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee waxaa waaye qaarkood ay tahriibi lahaayeen
dhinaca kale ee qiimaha la iibiyo xoolaha udxiyada ayaa sare ugu kacay xili diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu jiro munaasabadda ciidul adxa cabdiqaadir cismaanindooy ayaa warkan ka warramaya boqol iyo labaatanaa ugu yar adige wax kale maba jiraanba boqol iyo konton boqol iyo soddon aad aakhir boqol iyo labaatan waaye wallaahi sanadkii hore iyo sanadkan sanadkaan u qaali badan yahay arigu waxiisu dhow maahan sanadkaanaan arigu badan yahay sanadkaanuun qaalisan yahay
iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta siddeedaad ee bisha dulxaja islamarkaasina hal maalin oo qura ay naga xigto maalinta ciidda carafo ayaa halkan oo ah suuqa xoolaha lagu iibiyo ee raadaarka waxaa ka soconayo diyaargarowgii ugu dambeeyey ee udxiyada iyada oo dadweynihii ugu tirada badnaa ay isugu yimaadeen halkan si ay u iibsadaan xoolaha udxiyada qaar ka mid a dadkii u soo baxay inay iibsadaan xoolaha udxiyada iyo dadka iska iibinayo ayaannu la kulannay waxaynu weyddiinay sida suuqa maanta uu kaga duwan yahay sannadadii hore mashquulka aadka u xooggan ee ka jiro halkan iyo sidoo kale qiimaha suuqa ee sannadkan waxa uu yahay waxay noo sheegeen in sare u kac ballaaran uu ka jiro qiimaha la kala iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada xoolaha gaar ahaan suuqan raadeerka waa kuwan qaar ka mid a dadyowgii kala duwanaa ee aynu la kulannay sanadkan sanadka hore wuxuu kaga duwan yahay xooluhu aad ay u badan yihiin gobollada soomaaliya oo dhan waa ka yimideen xoolaha midba waasi dheefka birimada waxaa la gadaa laba boqol laba boqol iyo toban teersada waxaa la gadaa boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan een, kansiixiga waxaa la gadaa boqol iyo labaatan iyo shan boqol iyo soddon midba waasi xoolaha birimada beeca ugu badan waa laba boqol oo doolar Sa- sanadkii hore iyo sanadkan waxaad mooddaa wax yar inuu sanadkan xoogay sarreeyo wax yar sarreeyo sidaasaa mooddaa aad iyo aad waa waa saxmad xoolo badanaa joogo dadku aad bay u iibsanayaan niyaday leeyihin dadku waa buuxsamay ilaa waxaa lagu iibinaya argada ilaa sarta ayaan darin ilaa gaashaadhigga ku dhowaad eriyaalkaas aa lagu iibinayaa hooyo marka hore waa idin salaamayaa bahdiinna warbaahinta oo in mar kastaba shacabka u shaqeeya aad iyo aad baan idin salaamayaa midda labaad dee waad aragtaa sadar muuqdaa su'aalka dhan waad aragtoo la diyaargaroobayaa xoolihii baa la iibinayaa meeshan waxaynu joognaa maanta xoolihii baa la iibinayaa xoolaha kala gedisan hadday geel tahay hadday lo' tahay hadday adhi tahay weliba meeshan waa suuq adhiga u badan marka alxamdulilah aad iyo aad bay maxay ahaydeenay farxad noo gelinaysa maadaama ilaahay nagu mannaystay barwaaqadan wallaahi sanadkii hore iyo sanadkan sanadkaanu qaali badan yahay adhigu waxiisu dhow maahan sanadkaanaan adhigu badan yahay sanadkaanuun qaalisan yahay anigu dadka soo doontay oo xoolaha qalaan ku jira oo yacni ulxyada sadaqaysta dadkaasaa ku jiraa waxay ugu kala sheegeen adig neefka u badan boqol iyo konton boqol iyo afartan iyo shan kii ka hooseeyana waa boqol ilaa sagaashan meelahaas haa sare u kacay lo ay sida idahoo kale lama goyn karo ilaa boqol iyo konton waa gaaraya neefba intu ka oo maxay ahaydeenay uu ka ka weyn yahay wallaahi aad iyo aad bay ugu diyaargaroobayaan alxamdulilah ilaahay bay mahad u sugan tahay dadka waa is diyaargarayahayaan in xoolo iriga la qalo la sadaqeeyo aad iyo aad waa fiicantaa suuqa saxmaddiisa waa jaam maasha allah ganacsigana iriga boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan ayaa laga hadlayaa ilaa iyo laa
guud ahaana saaxiibayaal warkii duuraad kala socoteen raada dalsane muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel